فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد الأعمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal caawa waa habeennimo axad ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha dulxaja sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada barnaamijka dhuuxa waraysyada caawa qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo yugandhees ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ayaan idinkaga haynaa xiisada dagaal ee ka dhexaysa yuhuudda iyo iiraan oo weji cusub yeelatay khasaaraha ka dhashay hubka ay isku garaacayaan oo sii kordhay hoggaamiyaha yuhuudda uu ku hanjibay inuu tehraan gubi doono iyo shiicada oo iyadana sheegtay inay albaabada naarta ku furi doonto talaabiib hanjabaada hor leh oo la isku dirayo ciidanka maraykanka ee jooga bariga dhexe oo laga yaabo inay si muuqata uga qayb noqdaan xiisadda ka taagan halkaas saamayn cenkee ah ay xiisadahan ku yeelan karaan bariga dhexe iyo caalamka hadday sii kordhaan falanqayn iyo waraysi aan aqoon-yahan soomaaliyeed kala yeelanay ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa dowladda federaalka oo lagu eedeeyey inay musuq maasuqday dhaqaalihii shisheeyaha ku taageeri jireen jiritaanka maamulkeeda iyo maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka puntland oo isagoo cadhaysan sheegay in dalka dibaddiisa guryo looga dhisay dhaqaalahaas ayaad maqli doontaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo soo dhoweeyey khasaaraha culus ee gaaray maamulka yuhuudda barnaamijka dhuuxa waraysyada caawa sidoo kale qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sidee baa looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ee ciiduladxa kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada muuqaal eelka taayaba likhbaariyah ka baahisay oo lagu soo qaadanayo mawduucaasi ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaad caawa barnaamijka kaga baga doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal haynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka khasaaro culus ayaa maantay ciidanka yuganda waxaa lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidanka shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ugu yaraan nafar askari oo yugandhees ah ayaa weerarkaasi lagu dilay shan kale oo ka tirsan ciidankaasina waa lagu dhaawacay intaa waxaa dheer in weerarka qorshaysan ee mujaahidiinta ay fuliyeen yugandheeska uu ka soo gaaray khasaare hantiyadeed أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa qaybihiisa hore xiisada dagaal ee ka dhexeeysa yuhuudda iyo sidoo kale iiraan ayaa waxaa la warinayaa in weji cusub ay yeelatay iyadoona uu sii kordhay khasaaraha ka dhashay hubka ay isku garaaceen labadan maamul dhanka kale hogaamiyaasha labadaasi maamul ayaa aad isugu hanjabaya iyadoona war ka soo baxay maamulka yuhuudda lagu sheegay in ciidanka maraykanka ee bariga dhexe jooga laga yaabo in ay si toos ah uga qayb qaataan dagaalada ah ka dhexeeya labadaasi maamul haddaba wararkii ugu dambeeyey ee la xiriiray waxaa inoo soo jeedinaya horyaheenna maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi weli waxaa soconaya ee duulaanka culus ee uu maamulka yuhuudda ku qaaday ee dalka iiraan iyo jawaab celinta ay bixisay xukuumadda shiicada ah ee kaa soo galay ee maalintiisii labaad oo xiriir ah ee diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa waxa ay weli duqeymo ka geysanayaan magaalada tehraan oo ah caasimadda dalka iiraan iyo magaalooyin kale oo ku yaala gudaha dalkaasi dhowr magaalo oo ku yaala dalka iiraan ayaa waxaa lasoo tabinayaa in maamulka yuhuudda uu maanta duqaymo ka geystay qaarkood waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac halka kuwo kalena ay geysteen burbur xoogan ee wakaaladda tasniim ee iiraan laga leeyahay waxa ay xaqiijisay in ugu yaraan laba ruux lagu dilay weerar uu maamulka yuhuudda ku qaaday gaari ka mida kuwa gurmadka deg dega ah ee loo yaqaano ambalasta kaasoo ku sugnaa mandiqada loo yaqaano adarbijaanta galbeed qaraxyo waaweyn ayaa sidoo kale laga maqlay ee magaalo dhacda galbeedka dalka iiraan kuwaasoo ah duqaymo culus oo uu geysanayo maamulka yuhuudda ee waxaana marba marka ka dambeysa isa soo taraya khasaaraha ay geysanayaan duqaymaha uu fulinayo maamulka yuhuudda xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxa ay weerarkan ku weyneysaa mas-uuliyiin sarsare oo lafdhabar u ahaa nidaamka shiiciga ah inkastoo aan tabinay badi mas-uuliyiintaas haddana waxa cusub ayaa ah in xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay xaqiijisay inuu geeriyooday cali shamkhani oo ah la taliyaha hogaamiyaha guud ee iiraan ninka lagu magacaabo ayatullah cali khumeyni kaasoo ku dhaawacmay weerarkii ugu horreeyey ee uu kayaanka sohyuuniga ah ku qaaday iiraan kol sii horreysay waxa ay warbaahintu tabisay inuu dhaawac garaab ah soo gaaray qaarkoodna waxa ayba sheegeen inuu mar hore geeriyooday balse xukuumadda shiicada ah ee iiraan hadda waxa ay xaqiijinaysaa in cali shamkhani uu u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkii ugu horreeyey ee uu maamulka yuhuudda ku qaaday xukuumadda shiicada ah ee iiraan iiraan dhankeeda waxa ay wadaa weerarka argudashada ah waxa ayna maanta fulisay weeraro aada u xoogan oo beegsaday magaalada talaabiib ee ay caasimadda ka dhigteen yuhuudda ee muuqaalo la baahiyey ayaa waxa ay muujinayaan sawaariikhda iiraan oo ku hoobanaysa magaalada talaabiib islamarkaana beegsanaya ee dhismayaasha waaweyn ee ku yaalla halkaas iyo gaadiid badan oo ay ka carareen yuhuuddii laheyd kuwaasoo dhulka hoostiisa galay cabsi ay ka qabaan sawaariikhda iiraan inkastoo maamulka yuhuudda uu aad u qarinayo khasaaraha ka soo gaaraya ee weerarka iiraan dhimashada dadka yuhuudda ah ayaa waxa ay kor u dhaafaysaa shan ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay laba boqol iyo toban kale maamulka yuhuudda waxa uu maanta qirtay in toddoba askari ay kaga dhaawacmeen mid ka mida sawaariikhda ay soo tuurtay xukuumadda shiicada ah ee iiraan cabdisemedow ee warar aan weli si qoto dheer loo xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu uu gebi ahaanba ka baxsaday dhulka ay xoogga ku haysatay yuhuudda warbaahinta xoogahaasi baahinaysa ayaana waxaa ka mid a kanaalka saddex iyo tobanaad ee uu leeyahay maamulka yuhuudda ee golaha baarlamaanka ee yuhuudda ee waxa uu qorsheynayaa in caawa ee dhulka hoostiisa uu ku qabto ee shir ay yeelanayaan baarlamaanka yuhuudda kaasoo waxa ka soo baxa ee la shaacin doona maalinta berita ah ee tani ayaa waxa ay muujina ee walaaca iyo cabsida xoogan ee uu maamulka yuhuudda ka dhaxlay weerarka argudashada ah ee iiraan qalqal xoogan ayaa cabdisamedow dhab ahaantii soo wajahay madaxda maamulka yuhuudda afhayeenka kayaanka sohyuuniga ah ninka lagu magacaabo afikhay adruci ayaa waxa uu fadeexad kala kulmay warbaahinta ninkan ayaa muuqaal iska soo duubay isagoo goodinaya balse waxa uu xakameyn waayey argagaxa ka haysta ee weerarada xukuumadda shiicada ah ee iiraan afhayeenka ayaa isagoo goodinaya ee waxaa mar qura la arkaya isagoo gacmaha ka jaraynaya si uu u qariyo fadeexadaasna ee waxa uu gacantiisa gashanaya jeebka muuqaalkan ayaana aada u qabsaday baraha internetka sida laga soo xigtay ee wakaaladda wararka e f b sarkaal ka tirsanaa ee shaqaalaha madaarka bengorion ayaa xaqiijiyey inuu shaqadii hakiyey madaarkan ilaa amar dambe sababo la xidhiira ee duqeymaha maamulka yuhuudda tani ayaa imaanaysa xilli afhayeenka ciidamada iiraan uu ku dhawaaqay in labaatan boqolkiiba ay kor usii qaadi doonaan duqeymaha ay ka geysanayaan ee gudaha yuhuudda waxaa suuragal noqonaysa in iiraan ay beegsato saldhigyada milatari ee maraykanka sida xogo la helaya ay tilmaamayaan hanjabaadaha isdabajooga ah ee ka soo yeeraya iiraan ayaa ah in yuhuudda ay la kulmi doonaan argoosi xanuun badan dhanka kale ee wasiirka difaaca ee yuhuudda ayaa waxa uu hanjabaad u diray xukuumadda shiicada ah ee iiraan taasoo uu ku sheegay in haddii khumeyni uu joojin waayo duqeymahooda talaabiib ay gebi ahaanba gubi doonaan caasimadda tehraan cabdisamedow xukuumadda bakistan waxa ay dhankeeda sheegtay inay garab taagan tahay iiraan dowladda bakistan ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee sheega inuu si toosa u barbartaagan yahay iiraan wasiirka difaaca ee bakistan ayaa war uu siiyey warbaahinta waxa uu ku muujiyey garab istaaga tehraan waxaan awood leenahay oo dhan waxaan la barbartaagannahay iiraan ayuu yidhi wasiirka difaaca ee bakistan ilaa iyo hadda dowladaha carbeed ee mandiqada ku yaala ayaanan wax warar laga haynin marka laga reebay inay muujinayaan sida ay uga xun yihiin dhibaatada gaaraysa maamulka yuhuudda urdun oo kale ninka hogaamiye waxa uu sheegay in dalkaasi uusan marnaba noqon doonin saaxa lagu loolamo islamarkaana aysan ogoleen in tahdiid la geliyo amniga iyo xasiloonnida dalkaas sida uu hadalka u dhigay cabdise madow inkastoo iiraan ay juhdi badan bixinayso haddana ciidamada maraykanka iyo kuwa ingiriiska ee ku sugan dalalka ciraaq iyo suuriya ayaa waxa ay soo ridayaan diyaaradaha iyo gantaalada ay xukuumadda shiicada ah ee iiraan ku weeraraysa maamulka yuhuudda ee markaana cabdise madow haddii aan aadna dhanka maraykanka ee weerar toogasho ah ayaa lagu dilay xildhibaanad ka tirsan xukuumadda washington haweeneydan oo si gaara uga tirsaneed golaha minnesota ee dalka maraykanka ayaa waxaa lagu dilay magaalada minneabolis waxaana lala toogtay ninkeeda dilkan waxaa geystay nin aan weli heebtiisa la aqoonsan oo soo xirtay dharka ciidamada booliiska ee maraykanka new york times oo daqiiqado ka hor dhacdadani qortay ayaa iyadoo soo xiganaysa falanqeeye amerikaana waxa ay sheegtay in dilkani lagu eedeynayo taageerayaasha trump maadaama haweeneydan ay waayihii u dambeeyey dhallisaneed siyaasadaha uu ku dhaqmayo madaxweynaha maraykanka ee donald trump wixii warar ah ee kusoo kordha dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yuhuuddana waxay dhegaystayaasheenna ku dhegaysan doonaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe insha allah aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cali aadan
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag maxay tahay saamaynta ay caalamka ah iyo sidoo kale barigaba dhexe ku yeelan karto haddii ay sii kordhaan xiisadaha dagaaleed ee ka dhexeeya maamulada yuhuudda iyo sidoo kale shiicada waxaynu qodobkan ka wareysannay aqoon-yahan maxamuud ugaas Ee, marka hore ee, maxamuud ugaas soo dhowow ee, waxaad inooga warantaa halkeeba yahuudda iyo iiraan isla marayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamaya walaal adiga iyo khiyaarta kale reer furqaan iyo dhegeystayaasha barnaamijkaba Een, sida aan ka warqabno maamulka yuhuudda wuxuu shalay aroornimadii ama xilli hore een, weeraro gaadma ah ama lama filaana ama kadisa een, oo aan lasii shaacinin taargetkooda iyo xilliga ay dhacayaan uu ku qaaday dowladan shiicada ah ee iiraan isagoo runtii beegsaday een, sida dib ka cadaatay xarumo maxaanku yidhahdaa aada u muhiima iyo shakhsiyaad aada ugu muhiim ahaa maamulkan iyo dowladan een, maxaanku yidhahdaa iyo ciidankeeda iyo guud ahaan kiyaanka shiicadaba Een, muddo adigu ugu yaraan labayo toban saaca oo uu duqeyntaasi ay si toosa wadankan ugu socotay meelo kala duwan ay beegsanaysay diyaaradaha dagaalka ee maxaanku yidhahdaa yuhuudda iyo daroono iyo maxaanku yidhahdaa een, basaasiin la sheegay inay gudaha maxaanku yidhahdaa iiraan yuhuuddu ay ku beerataba ay ka qayb qaadanayeen Een, waxaa ka dhashay khasaare runtii baaxad leh oo isugu jira yacni dhimashada wax ku dhow toban sarkaal oo saraakiishii ugu sarsareysay yacni ciidanka iyo cududa maxaan ku rahdaa dowladan shiicada iyo qaar ka mida nimankii ama culummadii sayniska khaasatan een, raggii gacanta ku hayay ama ku takhasusay soddonkii sano ee lasoo dhaafay nidaamka ee, nuclearka ee maaragtay dowladani inay samaysanayso ay iyaduna sheeganaysay reer galbeedka iyo yuhuudda iyo maxaan ku rahdaa xulafadooduna een, ay ku eedeynayeen Een, waxaa sidoo kale la beersaday xarumihii ugu muhiimsanaa yacni ciidanka iyo maxaan ku rahdaa awoodda wadankan oo maxaan ku yirahdaa wasaaradda gaashaandhigga iyo talisyadii ugu sarreeyey iyo saldhigyo military iyo maxaan ku yirahdaa goobo een, yacni ciidanka wadanku ama ay diyaarada u yaaleen ama hubka keedadkiisa kala duwan ay u yaaleen ayaa sidoo kale la beegsada Een, news ahaan xarunta macnaha meelaha la beegsaday meelaha ugu saameynta badnayd ama loogu hadalhaynta badnaa waxay ahaayeen xarumihii een, nuclearka ama ura- uraniumka meelihii lagu sifaynayey iyo khaasatan guud ahaan meelihii maxaan ku yirahdaa shaqada nuclearka la xiriirtay iyo horumarinta hubka nuclearka een, la xiriirtay ee beegsashada la beegsaday Een, kadib muddo labayo toban saaca waxaad moodaa oo ay maaragtay een, ama ay barka ku jireen een, inay maamulkani soo baraarugeen islamarkaana labayo toban saaca kadib ay dib u howlgeliyeen nidaamkii difaaca hawada ee wadankan xilligaa iyo muddo dheer kadib oo ugu yaraan labayo toban saaca waxa ay maaragtay maamulka shiicadu ayaguna ku jawaabeen een, gantaalo ilaa maaragtay een, laba raxan ah ugu yaraan oo ay ku tuureen maxaan ku yidhahdaa dhulalka filistiin ee uu maamulkan yuhuudda uu xooga ku haysto gantaalahaas iyo wararkaas labada maxaan ku yirahdaa ugu yaraan labada raac ahaa runtii khasaare aad u badan baa kasoo gaaray sidoo kale yuhuudda oo maxaan ku yirahdaa xarumo aad u muhiima oo saldhigyo military iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo shakhsiyaad si gaara loo taargetyareyba maaragtay iyo meelo caamaba isugu jira khasaare noocaas ayagana ku gaaray ilaa hadda waxaan arkayey saraakiisha ugu sarsareysay hal nin oo kamid inuu maaragtay beegsiyada sida gaarka loo beegsaday uu ku dhintay ninka ciidanka badda yuhuudda haystay marka lasoo koobo waxaad moodaa yani gacan sarreynta marka laga hadlo iyo cidda ilaa hadda u muuqata dhowr meelood baa laga fiirin karaa meel mar waxaa laga fiirin karaa yacni burburka ugu badan tusaale ahaan meelaha military ama taargedyada military cidda uu soo gaaray ee ugu badan waxaana la oran karaa ilaa xad marka la eego dee muddada yacni runtii dheer oo uu duqeyntu ay ku socotay waxaa khasaaraha ugu badani uu soo gaaray dhankaas maamulka shiicada ee iiraan oo saraakiishii ugu sarreysayna maxaan ku irahdaa laga laayay yacni xarumihii ugu muhiimsanaana laga beegsaday marka la fiiriyo diyaargarowga iyo maaragtay u tooghaynta ay labada dhinac mid walba ay dagaalkan u tooghaysay waxaad moodaa yuhuuddu inay isdiyaarisay dagaalkan ay ku talagashay ama weerarkan iyo maaragtay maraaxisha soo socota ay ku talagashay sidaa darteed tilaabooyin yacni ka hortaga ama maaragtay dhib khafiifin ah maaragtay inay sii qaaday oo ilaa xad ay isku dayeysay inay ka gaashaamato weerarada rogaal cigiska ee uga iman kara maxaan ku rahdaa maamulkan shiicada marka la eego saameynta siyaasiga waxaad moodaa in saameynta ugu xun ee siyaasiga uu maxaan ku irahdaa isweydaarsigan labadan maxaan ku irahdaa duqayno ay saameynta ugu badan ay ku leedahay maamulka yuhuudda oo ilaa hadda waxaa soo baxaya garoomadii ugu muhiimsanaa oo la xiray wadooyinkii ugu muhiimsanaa iyo magaalooyinkii ugu muhiimsanaa maxaan ku irahdaa bandow galay
waayahay labada dhinac yaa kala taageeraya maxayse tahay saameynta ayay bariga dhexe iyo caalamkaba dagaalkooda uu ku yeelan karo haddiise uu sii daba dheeraado su-aasha saddexaad horta taageerada iyada yuhuuddu runtii waa waa arrin la garanayo oo macrif oo iska cad oo reer galbeed oo dhan maxaan ku irahdaa yurub iyo maraykan iyo north america ayay maxaan ku irahdaa ayaa gadaashooda taagan ayaga ayaana ahaydba ciddii maaragtay meeshan ku beertay yuhuudda oo aasaastay maamulkan ilaa samaysankiisii ama asaaskiisii nineteen forty eightna sida tooska ah yacni gacanta ugu haysay oo ilaalada tooska ah iyo korjoogtada iyo waardiyaha uga haysay caskari ahaan iyo military ahaanna maxaan ku irahdaa taageerada ugu badan iyo hubka ugu badan yacni marxalad kasta oo uu dagaal wajaho ama uu khatar nooc kasta ay tahay wajahaba siinayso oo la dul taagan diblomaasiyad ahaanna maxaan ku irahdaa saameynta ugu badan kule cadowgiisa iyo faragelinta ugu badan iyo maxaan ku irahdaa ama seexintiisa ama heshiisla saxiixidiisa ama sii deyntiisa ama neutralize garayntiisa generally sidaa darteed yacni yuhuuddu waxa ay weli haysataa taageeradii maxaan ku irahdaa asiyaadeeda taageeradii reer galbeedka maraykanka ha ugu weynaado yurub iyo ingiriiskuna maaragtay ha ugu labeeyaan ama ha kusoo xigaan iiraan dhinkeeda waxaad moodaa wax taageera maxaan ku irahdaa muuqata oo ugu yaraan dhanka caskariga ah oo la taaban karo inaysan haysanin ilaa hadda waxa dunida islaamka sheegta ama dowladaha dunida islaamka ka jira ee maxaan ku irahdaa mujrimiinta dawaaqiida ah waxaan arkaya maamulka bakistan ka jira wasiirka arrimaha wasiirka gaashaandhigga oo maxaan ku irahdaa taageero afka ah u muujinaya wax intaa dhaafsiisan ilaa hadda yacni saxaafadda maxaan ku irahdaa kumaana arkin sacuudi carabiga oo kale waan arkayo shala yacni war saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibaddu ay soo saarayso laakiin waa arrimo iska maxaan ku irahdaa cid walbaa dhan kasta yuhuudduna ay dhankeeda u qaadan karto yacni shiicaduna dhankeeda ay u qaadan karto oo aan ka dhignayn taageero xataa maaragtay yacni siyaasi oo hadal oo diblomaasi ah oo ay shiicada u fidhiyeen xataa maaragtay aan ka dhignayn saameynta uu ku yeelan kara dagaalkani waxa weeye waxyaabaha soo baxaya ilaa hadda waxaa ka mid ah yacni isu socodkii yacni maxaan ku irahdaa hawada ee dayaraanka caalamiga ah horta maalinkii koowaadba saameyn ayuu ku yeeshay oo mandiqadan yacni guud ahaan bariga dhexe oo dhan in laga wareegsado diyaaradaha caalamku maxaan ku irahdaa ay ka waneegsanadaan ayay ku qasbanaadeen maamulka yuhuuddu asagu khalkhal dhaqaale oo maaragtay baaxad leh ayaa maaragtay kasoo gaaray labaatan iyo afarkii saac oo lasoo dhaafay magaalooyin badan iyo maxaan ku irahdaa ganacsiyo badan iyo serfisyo badan iyo isku socodkii guud ahaantii ayaad moodaa inuu ilaa xad uu istaagay marinimada badda iyo isku socodka shidaalka ayaad moodaa inay ayaduna maxaan ku irahdaa ay saameyn karto haddii uu maaragtay dagaalkan uu sii balaarto ama uu sii socdo waxyaabaha soo baxaya waxaa ka mid a inay iiraaniyiintu ku hanjabayaan inay marinka hormus ay xiraan ama khaliijka hormus ay xiraan oo xaddi badan oo shidaalka caalamka ah uu maro ama maaragtay reer galbeedku iyo maraykanku ay ka dhoofsadaan saameynta marka ugu badan ee maaragtay uu caalamka ku yeelan doona ama gobolka uu ku yeelan doona waa mid dhaqaale saameynta labaadna waa mid maaragtay siyaasi midda saddexaadna waa mid caskari ah oo tusaale ahaan shiicadu waxyaabaha ay ku hanjabaysa waxaa ka mid ah wadamada carabta ah ee dabaqoodhiga ah ee maamulkan taageeraya ee diyaaradahooda iyo sawaariikhdooda soo ridaya sida urdun oo kale inay tilaabo ka qaadayaan oo saldhigyadooda qeybo ka mid ah ay beegsanayaan sidaa darteed waa arrin sii ballaarin karta dagaalkan maxaan ku idhahdaa yacni dagaal goboleed meesha uu dagaal laba dowladood hadda u dhexeeya yahay runtii u bedeli karta waxaa ka dhalan kara dagaalkan yacni khalkhal siyaasido wadamadaanu ay wajahaan oo maaragtay ay wadamo maaragtay khaasatan wadamada carabka ee maxaan ku irahdaa nimanka dictator dictatoradahu ay haystaan arrintan iyo dhibaatadan haddii sii socoto waxay ku keeni kartaa ama la saadaalinayaa inay nooc khalkhal siyaasi oo cusub ah maxaan ku irahdaa ay horseedi karto
رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhowxa waraysyada ayaan dhegaystayaal ka sii tallaabaynaa halka taayibal ikhbaariyaha ayaa caawa waxa ay baahisay muuqaal soconaya in ka badan saacad barkeed kaasi oo lagu soo qaadanayo sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ciidul adxa kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الحمد لله رب العالمين بقعدا بركيسان مسلحة وما أنت دتك مسلمين تهجلب كل غناء السقوي مادين وهذا لكتان خلقك الشوقة الحمد لله رب العالمين صلاة وحلقوا لما يلبس ساعة يا أفرتن دقيقة قرون كينا وابوحاء ميل في عنبا وحمريان شعار كدتك مسلمين تاه رق يا دمر عرور ويل culimo caam waa la soo wada baxay alxamdulilah si weyn baa dadku ugu faraxsan yihiin loona soo dhoweeyey ayna doonayaan salaadda ciidul adxa inay u tukadaan labada ragcadood ee sunnada ah ilaahay waxaan ka baryaynaa taqaballah mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay inuu acmaasha inaga aqbalo maanta waxa weeyaan tobankii waa bishii dilxija tobankii ilaahay uu ku dhaartay waa maalintii ugu dambey waana yowmu naxar waa maalin ciida ilaahay waxaan ka baryaynaa walaalahanna muslimiinta ah ee reer falastiin gaar ahaan reer kasa in ilaahay uu gargaaro yuhuudda xaaqidiintaana ilaahay inuu baabi'iyo diyaaradooda ilaahay inuu baabi'iyo soo rido ilaahay waxaan ka baryaynaa dhaawacooda ilaahay bogsiiyo ragga ka shayda iyo dadka shaydana shahaadada ilaahay inuu ka aqbalo cadowga ee yuhuuddaana ilaahay inuu ka qabto yuhuud iyo maraykan way isla jiraane ilaahay inuu ka qabto ilaahay uu gargaaro nasri ilaahay siiyo ayaan ilaahay uga barinaa walaalaha iyo reer falastiin reer kasta muslimiinta waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan war toobadkeena war ilaahay u noqda war waad aragtaan dadka muslimiinta ah waxaa la rabaa inay isqabsadaan oo ma garanaysaa waxtasimu bixablilaahi jamiica oo ilaahay oo diinta ilaahay baa loo haystaa oo laynoola dagaalamaya inay diintooda ku dhaqmaan oo u dagaalamaan oo u dhintaan aakhiradooda ay u shaqaystaan waxaan dadka muslimiinta ugu baaqayaa inay toobad keenaan ilaahay u noqdaan diintana ku toosnaadan jihaadka dadka muslimiinta ay ku jiraan gaalo la dagaalamayaan iyo maarata murtadiinna in laga qayb qaato naf iyo maalba diinta ilaahay lagu bixiyo wasalaamu calaykum waraxmatullah أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت ببعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dambe ayaan ku sii socnaa qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa saliidda loo yaqaano omega 3 oil waa nooc ka mid ah ee dufanada ama saliidaha laga helo cuntooyinka badda khaasatan nooc ka mid ah ee malayga ama kalluunka kaas oo waxtar ballaaran u leh caafimaadka omega 3 waa dufan lagu sameeyey cilmi baarsyo badan asal ahaan omega 3 waa dufan ka mid ah dufanada aan ka sheekaynaynay sidaas daraaddeed marka dufantan waxaa lagu sameeyey cilmi baarsyo badan oo lagu ogaaday waxtarkeeda aad iyo aadka u badan dufankan loo yaqaano omega tree waxa uu xambaarsan yahay faa'iidooyin aan la soo koobi karin waxa uuna waxtar badan u leeyahay wadnaha xididada dhiigga qanjirada murqaha lafaha iyo maskaxda intaba meelaha ugu fiican ee laga helo dufankan omega tree waxaa ka mid ah kalluunka lowska ama mirayaasha afakaadhaha digirta iyo saliidda zaytuunka ahmiyadda dufankan omega 3 ay inoo leedahay ama faa'iidooyinka ay inoo leedahay jir ahaan iyo maskax ahaan waxaa ka mid ah kow la dagaalanka hurka daraasado la sameeyey waxaa lagu arkay in dufanka omega 3 uu la dagaalamo noocyada kala duwan ee hurka ama lurka waxaa loo yaqaano inflammationka labo kalagoosyo xanuunka dufankan omega 3 waxa uu aad ugu roon yahay daweynta xanuunka kalagoosyada ku dhaca waxaa la siiyaa saliidda kalluunka waxaana la arkay inay faa'iido u leedahay daweynta xanuunka romatismka saddex ka hortagga cudurrada wadnaha dadka sida joogtada u cuna kalluunka badda waxaa la arkay inay ku yar yihiin cudurrada wadnaha ku dhaca cilmi baarisyo ayaa xaqiijiyey in kalluunka badda uu ku badan yahay dufanka omega 3 isticmaalkiisa oo la joogteeyana ee dufantan omega 3 waxaa la arkay xeyrta fadhiisata jirka qaybaheeda kala duwan ee loo yaqaano triglyceride inay ka baaba'ayso qofka haddaba si aad uga hortagto cudurrada wadnaha ku dhaca ku dadaal cunista kalluunka iyo cuntada badda dhammaan afar shaqada maskaxda ayay u fiican tahay dufantan omega 3 oo si joogto ah loo isticmaalo waxaa la ogaaday inay saamayso shaqada unugyada maskaxda sidaas awgeed isticmaalka dufankan omega 3 waxaa la arkay inay wanaajiso niyadda ama niyadjabka dadka qaba xanuunka niyadjabka iyo welwelka iyo walbahaarka waxaa lagula dardaarmayaa inay ku dadaalaan isticmaalka dufanka omega 3 maadaama uu la dagaalamo niyadjabka islamarkaasna uu wanaajiyo niyadda shan caafimaadka uurka hooyooyinka uurka leh waxaa lagula taliyaa qaadashada dufankan omega 3 maadaama la arkay si weyn inuu caawiyo koriimada uurjiifka islamarkaasna taageero uurka bilowga ah ama saddexda bilood ee ugu horraysa sababtoo ah wuxuu bixiyaa maadooyin muhiim ah oo koriya ilmaha maskaxdooda araggooda iyo garaadkooda intaba lix wuxuu caawiyaa dufankan caafimaadka wadnaha omega 3 wuxuu la dagaalamaa cadaadiska dhiigga isagoo hoos u dhigaya blood bressurka islamarkaasna yareeya nooca triglyceride loo yaqaano dufanka wuxuu hoos u dhigaa khataraha cudurrada wadnaha ku dhaca toddoba wuxuu yareeyaa caabugyada ku dhaca jirka bani'aadamka omega 3 ama dufantan waxay leedahay maadooyin jirka difaacda ama anti inflammatory properties loo yaqaano kuwaasoo caawiya inay maareeyaan xanuunada ku dhaca kalagoosyada iyo difaaca jirka kuwa ku dhaca oo loo yaqaano autoimmune disease siddeed wuxuu horumariyaa caafimaadka indhaha dufantan omega 3 loo yaqaano waxay ka mid tahay ee dufanada oo vitamin ega laga helo sidaas awgeedna waxay caawisaa aragga indhaha retiinaha loo yaqaano oo wax lagu arko kuwaasoo ka hortaga dhibaatooyinka aragga sagaal wuxuu hormariyaa caafimaadka maqaarka dufankan wuxuu leeyahay dufano loo yaqaano fati acids kaas oo caawiya horumarka maqaarka islamarkaasna fuuq celiya maqaarka sidoo kalena ka yareeya nabraha iyo finanka iyo calaamadaha duqowga ee soo wajaha wejiga qaab isticmaalka ee saliidan omega 3 waxay ku jirtaa inta badan daawooyinka kalluunkana waa laga helaa iyadoo gaar ah si gaar ah u socoto inta badan lama arko hase yeeshee waxay ku dhex jirtaa dawooyinka ayaa laga soo dhex sameeyaa islamarkaasna waxaa laga helaa cuntada badda oo si joogtaa loo isticmaalo khaasatan kalluunka iyo waxyaalaha la midka ee laga helo badda marka waxaad ka heli kartaa dhammaan cuntada badda iyo faytamiinada iyo dawooyinka uu ku jiro omega 3 waxaa si gaar ah loo heli karaa kaniini keligiisa omega 3 uu ku qoran yahay ayaad isticmaali kartaa adna ka heli kartaa faa'iidooyinkan oo dhan wax dhibaata ama qof uu daran yahayna ma lahan uureyn waa la siin karaa nuujin waa la siin karaa dadka kale oo caadigan way isticmaali karaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka dhow xawraysiid ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda federaalk ayaa waxaa lagu eedeeyey inay musuq maasuqday dhaqaalihii shisheeyaha ay ku taageeri jireen jiritaanka dowladda federaalk iyo sidoo kale maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa isagoo caraysan waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud ku eedeeyey inuu musuq maasuqay mashaariicdii ay shisheeyaha ugu talagaleen jiritaanka maamuladooda wuxuu tilmaamay in dalka dibaddiisa guryo looga dhistay mashaariicdaas isagoona xusay inaysan doonayn mashaariic noocaas ah mashaariicda dalka inay fulaan waxaa saldhig u ah in mashruucu uu ka madax bannaanaado wax kasta oo carqaladaynaya ama ku keenaya inuu habsami u socon oo ugu horrayso in hay-adaha markaas aan shaqada ku lahayn inay gacmaha la galaan ama ay wax ka raadiyaan waxyaabaha aan ka digayno mashaariicda waxa weeye mashaariicda la siyaasadaynayo oo ulujeeddada laga leeyahay in dhaqaale laga dhex doono kuwii dhaqaalaha laga doonay oo la siyaasadeeyey oo dadka gaarka ah lagu naasnuujiyey wejigoodii waad aragtaan wax ka qabsoomay ma leh marmar baan waxaa maqnaa dawladdu mashaariicdii bay diiday wax kastoo xun oo magaceenna xumaynaya waa diidaynaa hadalkaa waa inuu caddaadaa lufluf yaroo la qaato oo haddana intii la tago guryo looga dhisto dibadaha wax macnay soo kordhinaysa ma leh agabxumadii unbaa sida ahaanaysa kaasi wuxuu ahaa siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland oo dowladda federaalka ku eedeeyey in ay musuq maasuqday dhaqaalihii ay shisheeyaha ku taageeri jireen jiritaanka maamuladooda guryana looga dhistay dalka dibaddiisa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي gunta iyo gabagabada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay shacabka magaalada muqdisho ayaa waxay si aad ah u soo dhoweeyeen jugta iyo sidoo kale khasaaraha xooggan ee gaaray maamulka yuhuudda saacadii lasoo dhaafay qaar ka mid ah bulshadaasi ayaa waxa ay sheegeen in laga yaabo in xaaladdu tahay mid kala bax ah dhowaanna la arko yuhuudda oo tabartooda aad loo wiiqay muslimiinta intooda liidatana ku dhiiran doonaan waxaan uga arkaa israa'iil horta cadowa cadowda muslimiinta dhan waaye meel kastoy joogaan in waxa ayada dhan micnaha aa la busbeeliyo dhulka lagu daraa fiicnaan leeda micnaha laakiin inkastoo la gaarin marka israa'iil cadowgii ummadda iyo cadowga ummadda oo rasuulkeenna iyo ummadda ilaahay aa ku soo diri waay waa la busbeeliyey dagaalkaas oo ayada micnaha ay dhahoosa micnaha hal qof aa ku dhintay suurtagal ma aha adaataa maskaxdaada inaad gelisaa lagaa rabaa marka caqligal ma kula tahay taas waa maya marka aa sadaad adduunku waaba rabaa dhuumataal maxay gelinay diyaaraab waa israa'iil le mila dagaaltamooyo ya muslim iyo gaalleel oo kala baxmo dagaalkaas dhan dhuumanay ma biiba diyaaraab u ahayb dhanka soomaaliya anaa kowka gaaladaa la jihaadaa maxaa waa dagaaltamaa cadowga ilaahay iyo cadowga muslimiinta in ay dhibaato u saagorta caad ugu faraxsannahay waxaana leeyahay dhibaatadaas maxaa la yidhahdaa loo geystay nimanka israa'iila waxaan bogaadin lahay dalal kale oo aada uga jeefaan israa'iil muddo intaasoo bilood ayay muslimiinta duqaynaysay ay dhibaato u geynaysay marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu muslimiinta gul siiyo walaalehna khazana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala garabkood inuu ilaahay galo marka aada ugu faraxsanahay in israa'iil dhibaatooyin loo geysto waa lagu yareeyey waxaan rabaa in loo sii laba jibaaro wallahi dee iiraan kaligeed ee looma baahna dowladaha kale waxaa loo baahan yahay dhulkaas ee maxaa la yidhaha israa'iil ay ay ugu mid tahay warshadaha nuclearka soo warshadaha maxaa la yidhaha hubka iyo saldhigyada iyo meelaha ciidamada ay ku xareysan yihiin si gaara in loo duqeeyo si gaara in gantaalada lagu garaaco marka dee anaga gaal jabkiisa waa qarsadaa anaga waa soo dhowaynaynaa haba yaraatee aada ugu faraxsannahay laakiin waxaan jeclaan lahayn intaan intka sii badan aada noo damqinaysaa dad muslimiin ah oo ducafa ah oo masaakiin ah waxba aan halenin in maalin kasta gantaal lagu garaaco innama almu'minuun iq mu'miniintu waa walaalo hal hal jiray ka wada tirsan yihiin marka aada ugu faraxsanahay in gaaladaas dhibaatada xali loo geystay marka waxaan jeclaan lahaa in loo sii laba jibaar insha allah wallaahi bilaa talaaniyo de maraykan waa un de waa asagaba bini aadan waa daciif waa wax uu tari kara ma laha marka maraykanka naftirkiisba waxay isbidaan ee kibir waxay isbidaan inay yihiin quwadda awoodda adduunka isbidaan laakiin wax walba ilaahay asagaa facalu lamaa yuriid marka waxaan leenahay dadka muslimiinta inuu ilaahay u gargaaro quwadda ay ku feenayaan maraykanka iyo ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka barinayaa ciidamada jundullah inuu ciidamadiis ilaahay u soo diro oo meeshaas gaalada lagu jibi insha allah mar walbana waxaan dhihi lahay gaalo mise yahuud ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yuhuudda nasaara marna raalli kaa noqoma ilaa aad diintooda ka qaad waxay u socdaan ujeedkooda wuxuu yahay inay dhulka muslimiinta ay baabi'iyaan ee dhulka muslimiinta ay xaq u lahaayeen inay ku daraan dhulka gaalada ay ku daraan mar walbana waxay u taagan yihiin in ay dhibaateeyaan muslimiinta ay kala dagaalaan diintooda iyo dhulkooda iyo dhaqankooda fiiri gaaladan khasaaradooda mishee israa'iil marray ka tashatay ilmaheeda micnaha dhulkayba gashataba dagaalkan iyagaa bilaabay mogtahay waxay u bilaabeen marka waxay isku og yihiin ay u bilaabeen israa'iil hal qof oo bannaan ka taagan ma leeda ciidan lay bannaan ka taagan bas shacabkeeda mar hore aroorsatay waa ilmo amerikaan waa ilmahaas hadda dhaawacyo labaatan miiqa dhaawacay waxay sheeganaa laakiin adiga dhaawac ma jire dhimashaa jirta dhimashada way qariyaan nimankaas war wixii gaal oo dhan iiraan waa iskugu tageen adi ruushkii iyo indhahay ka dayaa china anaa garab ku siinaya beentiisa indhaw ka dayaa ya aqli gaalay indha quraansho lama arkaan lahay ay aabbahood waaybe ilmihii kaloo micnaha islaamka la dhahay oo koley lacagaa laga soo aruuriya lacagta iiraan lagu baabi'i lahaab laga soo aruurinaya daraadba waana bixiyeen maho laakiin iyada koley labadooda laba micnaha iscadowsaday waayo dagaalkoodan inuu istaagayo uma malaynaa ilaa mid laga adka kuwaasi waxa ay ahaayeen shacabka magaalada muqdisho oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin burbur iyo sidoo kale khasaare xooggan oo yahuudda ka soo gaaray weeraro iyaga iyo sidoo kale maamulka shiicada ka dhexeeya saacadii lasoo dhaafay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
intaas ayaan dhegaystayaal caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa barnaamijka igala qayb qaatay kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فخور فخور بإسلام
هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور